بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع حديث كافرات وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم waxay ka wariyeen عن أبي عبدالرحمن عبدالرحمن aabihii cabdاللaahi ahaaday iبن masعوud cabdلاahigii iبن masعuudin ahaa qaala inuu yihi cabdاللahi iبن masعوud xadaثanaa rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waسلم xadaثanaa waxaa noo waramay rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa noo waramay sala allaahu ilaahay ammaantiisa calayhi korkiisa ha ahaato wasalama allaha nabadgeliyey bal xaal buu noo waramay huwa nebigu uu yahay alsaadiqu fii qowlihi midka hadalkiisa runku sheegaya almasduuqu loo run sheegay ay min allah xagga allah looga run sheegay wuxuu nebigu noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam ina axadakum midkiin yujmacu in la kulminayo khalquhu abuurkiisaa la kulminayaa fii baطni ummihi waxaa lagu kulminayaa fii baطni ummihi hooyadii uurkeeda ayaa lagu kulminayaa arbaciina yowma waxaa lagu kulminayaa afartan maalmood nudfatan xaalu yahay mani ama biyo ثuma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir buu ahaanayaa calaqadaasoo midla dalik yani kaa la soo sheegay la mid ah bimacnaa arbaciina yowma ayuu calaqo ahaanayaa ثuma yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hiliba wax la calaliyoo kale ayuu ahaanayaa mudqadaasoo midla dalik midkuurka la soo sheegay la mid ah uma yursalu waxaa loo diraa ilayhi xaggiisa almalaku malag baa loo diraa fayanfuku wuxuu ku afuufaa fiihi dhexdiisa aلruuxa naftuu ku afuufaa wa yu'maru waxaa la amraa oo la faraa biarbaci kalimaatin ay bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood inuu qoro ayaa la amraa ka bedel bikatbi risqihi risqigiisa inuu qoro ayaa la faraa oo la amraa wa ajalihi ajashiisa qofkaa ajashiisa inuu qoro ayaa la faraa wa camalihi camalkiisa inuu qoro ayaa la amraa wa shaqiyun waxaa kaloo la amraa inuu qoro shaqiyun inahu huwa shaqiyun asagu waa shaqi aw saciidun ama asagu waa saciid shaqiyun waa mid markaa nasiib xun oo ahlu naar ah aw saciidun waa mid wanaagsan oo ahlu janno ah kaasaa la faraa inuu qoro malagii fa wallaahi ilaah baan ku dhaartay alladii allahaasoo laa ilaaha mid la caabudo xaqun uusan ahayn ilaahaasoo markaasi hayruhu alla mooyaane ina axadakum midkiin layacmalu wuu camal falayaa bicamali ahli اljanna ahlujannaha camalkoodoo kale ayuu camal falayaa xataa maa yakuunu ilaa uusan ahaan baynahu qofkii camal falayey iyo wa baynahaa jannadii ilaa diraacun ay qadru diraac dhudhun qadarkiis yani markaa inuusan qadar intaasoo kale ilaa uu ka gaaro fayasbiqu markaasa waxaa usoo hormaraya calayhi ay calى اlinsaan alkitaabu kitaabkii loo qoray oo u horeeyey fayacmalu markaasa wuxuu camal falayaa bicamali ahli الnaar ahlu naarka camalkoodii ayuu camal falaya fayadkhuluhaa kadibna wuu gelayaa naartii buu gelayaa waina axadakum qofkiin layacmal wuu camal falayaa bicamali ahli الnaar ahlu naarka camalkooda waxay naarta lagu geli jiray oo ahlu naarku ay qaban jireen ayuu qabanayaa xatىa maa yakuunu ilaa uusan ahaan baynahu qofkii iyo wa baynahaa naartii ilaa diraacu ay qadru diraac dhudhun qadarkiis fayasbiqu calayhi waxaa u hormaraya alkitaabu kitaabkii horay loogu qoray wixii looxul maxfuudka ugu qornaa ayaa marka u hormaraya fayacmalu markaasa wuxuu camal falayaa bicamali ahli اljanna ahlujannaha camalkoodii ayuu camal falayaa fayadkhuluhaa kadibna jannadii buu gelayaa rawaahu waxaa wariyey xadiidkan albukhaariy wa muslim baa wariyey xadiidka saxaabiga warinaya waa cabdullaahi bn mascuud magaciisu waa cabdullaahi ibnu mascuud ibnu kaafil alhudali waa min bani hudayl wuxuu ka mid ahaa raggii hore u islaamay saxaabadii hore u islaamtay ayuu ka mid ahaa dadkii hore u islaamay ayuu ka mid ahaa culimadu waxay yihaahdeen wa awalu man jahara biqiraa'ati اlqur'aani fii maka waa ninkii ugu horeeyey oo qur'aanka la jahray waxaa weeyaan maka ayuu ahaa cumar bnu khaaab radia allahu canhu ayaa intuu eegay wuxuu yihi wicaaءun mulia cilma waa weel cilmi laga buuxiyey bimacnaa cabdullahi mascuud cilmi baa ka buuxa wuxuu qabtay magaalada maka magaalada kuufa la yidhaahdo o ciraaq ku taala markuu nebi maxamed dhinta alayhi الsalatu asalaam beytulmaalka ayuu mas-uul ka noqday wuxuu nebi maxamed ka wariyey alayhi الsalaatu wasalaam sideed boqol afartan iyo sideed xadiid buu ka wariyey sideed boqol afartan iyo sideed xadiid buu ka wariyey marka asagoo ka mid maahan ragga kun wax ka badan ka wariyay nebi maxmed asagoo kuma jiro almukthiruuna min asaxaaba ragga la yidhaahdo oo kun wax ka badan nebi maxmed ka wariyay alayhi الsalaatu wasalaam asagu kuma jiro wuxuuna dhintay labiyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay sanadkii labiyo soddonaad ee hijiriga ayuu dhintay nebigu aad buu u ammaanay oo wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man axaba an yaqra'a alqur'aana gaddan طariya kama unzil falyaqra' biqiraa'ati ibni umi cabdin qofka jecel inuu akhriyo qur'aankiyo qoyan sidii loo soo dejiyey qofka doonaya inuu u akhriyo sida u akrinaya cabdullahi ibn mascuud ha u akhriyo qisadii macruufka waad garanaysaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu ka codsa inuu qur-aanka ku akhriyo markaasa wuxuu yihi aqra'u calayka wa calayka unzil madaan qur-aanka ugu akhriyaa iyadoo qur-aanka adiga lagugu soo dejiyey wuxuu nebigu ku yihi inii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jeclahay inaan cid kale ka dhegeysto io akhri markaasa waxaan bilaabay suuratu الnisaa ilى aan soo gaaray qowluhu tacaalى fakayfa ida jiئna min kuli umati bishahiid wajiئna bika calى haؤulaaءi shahiida ilaa aayadda aan soo gaaray markaasa nabig wuxuu ugu yihi alayhi الsalaatu wasalaam xasbuk xasbuka yani waa kaafi intaasaa kugu filan yani nebiga indhihiisaan eegay faidaa caynaahu tadrifaan mise nebig waa ilmeynaya calayhi الsalaatu wasalaam culimadu waxay tilmaamaan in la yidhah sadq اllah اlcaظiim marka qirada la dhameeyo inay tahay min almuxdatثaaت waxyaalaha dib laga keena inay tahay ayay markaa culimadu caddeeyeen saxdu ay tahay qof markuu qur-aanka akhriy in la yihahdo xasbuk sida markaa nebiguba calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigaas uu ku yihi xadiidka marka saxaabigaas ayaa nebi maxamed ka warinaya wuxuu sheegay marka xadaanaa rasuul اlahi rasuulka ilahi baa noo sheegay xadaanaa waxaa la isticmaalaa marka adiga iyo cid kale war lidiin sheegayo war lidiin sheego ood warkii sii sheegeyso yani adinkoo jamaca aday markaa cid kaleo kula joogta ayaa war wada maqlay warkii baad sheegeysaa waxaad ohanaysaa xadaanaa waana siyaqa xadiidka lagu qaato ayay ka mid tahay xadaanaa akhbaranaa samictu yani kayfiyaadka xadiidka lagu qaato ayay ka mid tahay ayib marka waxaa noo warramay rasuulku ilaahi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu raaciyey marka huwa saadiq اmasduuq muxuu u raaciyey laba arimood ayaa culimadu sheegay inuu u raaciyey waa midda koowaad waa ku macaansanaya cabdulahi ibn mascuud hadalkaa markuu leeyahay taladudan wa faraxan wa tabarukan ayuu saa u leeyahay kaasi waa wej wej labada culimadu ay sheegeen waxaa weeyaan xadiidku waxyaalaha uu ka warramayo waa waxyaalo dadku aysan ogeyn weeye waxyaala haybiyaada ayuu ka warramayaa maadaama waxyaala haybiyaada uu ka warramayo saasuu marka ugu adkaynayaa aلsaadiqu اlmasduuq maadaama wax haybiyaada oo inaga qarsoon uu ka warramaya xadiidku arrimahaasuu ku towkiidinayaa oo wuxuu leeyahay cidda hadalkan noo sheegaysa ama cidda hadalkan sheegaysa waa runlow runna waa loo sheegay bimacnaa ha ka shakinina ayib isaguna waa runlow oo nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam caan buu ku ahaa yani cinda quraysh yani waxaa weeyaan agtooda macruuf buu ahaa oo maxamed alamiin bay u yaqaaneen waana masduuqo ilaah baa run u sheegay marka hadalka wuxuu ugu towkiidinayaa maadaama kheybiyaad laga warramayo warkan idiin sheegaya war lahuba weeye haka shakinina ayib wa huwa saadiqu اmasduuq wuxuu sheegay marka nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni umih qofkiin waxaa lagu aruuriyaa waaa waxaa la kulmiyaa abuurkiisa uurka hooyadiisa lagu kulmiyaa oo sidee loo kulminayaa laba macnoo culimada ku fasireen kulmintaas waxaa loo jeedaa yujmac min maaءi abiihi wa min maaءi umihi yani waxaa laisku keenayaa biyihii aabihii iyo kuwii hooyadiis waa laisku keenaya yujmac halkaasaa marka laga beeraya marka laisku keeno taas waa tafsiir markaa culimadu ay ku fasireen jamcigan la sheegayo yani labadii yani markaa labadii mani ama labadii biyood ayaa laisku keenayaa halkaasaa laga beeraya wej kale culimadu waxay yihaahdeen marka hore raximka markay ku dhacaan biyuhu way kala tagaan kadibaa marka dib laisugu soo aruurin laisugu soo celinayaa saasaa marka loo leeyahay yujmac khalquhu abuurkiisii ayaa markaa laisku keenayaa oo markaa lasoo aruurinaya arbaciina yowma nuطfa afartan maalmood wuxuu ahaanayaa nuطfa nudfadu waa biyaha ama manida ay markaasi ayuu ahaanayaa waana wixii ilmaha laga beerayey weeyaan uma yakunu calaqata midla dalik yani intaa in la mid ah waa afartankii afartan kale yani afartankii hore nudfu ahaanaya bas nudfadaa ma dhaafayo afartanka afartan kale markay ku darmato oo siddeetan casho uu noqdo wuxuu ahaanayaa afartankaa kalena marka afartan kore u dhammaato afartan ku xigana wuxuu ahaanayaa markaasi calaqa waxaa weeyaan xinjir ayuu ahaanayaa ayib wuxuu ahaanayaa afartan ku xigana mudqa ay maa yamduquhu اlinsaanu min aلطacaam wax qofku u calaliyo ama afka u geliyo yani cad hilibah oo kale ayuu ahaanaya saddexdaa afartanaad markay dhammaadaan waa boqol iyo labaatan habeen weeye boqol iyo labaatan afartan iyo afartan waa siddeetan afartan kan marka lagu daro waa boqol iyo labaatan weeye boqol iyo labaatanka markay dhammaato uma yursalu ilayhi اmalak malag baa loo soo dirayaa malag ayaa loo soo dirayaa lafdi kale wuxuu ku soo arooray uma yursilu اllaahu ilayhi almalak ilaah baa usoo diraya malag buu usoo dirayaa ayib intaan malagga la soo dirin marka malagga intaan la soo dirin wixii ka horeeya waa geyb weeyaan ciduma oga waxa uu yahay ma ma ragba ma dumarba ma shaqiba yani cid og laa malak muqarab walaa nebi mursal ma oga laakiin marka malaggaa loo soo diro ayaa wuxuu ka baxayaa geybkii waayo nebigu wuxuu noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam khamsun laa yaclamuhuna ila اllah shan arrimood ilaahan baa og cid kale og ma jirto markaasaa nebigu wuxuu akhriyay aayaddii qowl llahi tacaala ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlgeyth wayaclamu ma fi اlarxaam wama tadri nafsu maadaa tagsibu gada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut waa shan arrimood ilaah baa og oo markaas ogaanshaha arrinkaas ilaah baa gaar u leh saacaddu xilliga ay dhacayso isagun baa og ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu اlgeyf roobka iyo di'itaankiisa iyo goorta u da-ayana ilaahun baa og cid kale ma ogaan karto wayaclamu ma fi اlarxaam waxaa raxmika ku jirana ilaahun baa og marka wayaclamu ma fi larxaam raxmka waxaa ku jira waa qeyb ilaah baa og laakiin culimadu waxay yihaahdeen geybkaasi wuxuu dhammaanayaa marka malagga loo soo diro malagu markuu ogaado geyb waa ka baxay laakiin inta ka horeysa laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal cidna ma oga marka iskama hor imaanayaan waxaa weeyaan aayaddaas sheegaysa inuu ilmaha raxmi ku jira geyb yahay iyo inuu malag ogaaday isma caaridayaan ee waa fatara mucayana marka laga soo bilaabo xilligaa lasoo dirayo wixii ka horeeya markaas ma oga ayb uma yursal ilayhi malak malag baa loo soo diraya malagii marka waxaa la amrayaa dhowr arrimood baa la amraya marka lasoo diro fayanfuku fiihi ruux malagii wuxuu ku afuufayaa naftu ku afuufayaa oo afartan casho yani waxaa weeyaan afar saddex afartanaad oo boqol iyo labaatana markuu gaaro ayaa nafti lagu afuufayaa ayib marka wuxuu noqonayaa mid naf leh saa darteed culimmadu ilmaha haddii uu gaaro boqol iyo labaatankaas haddii ilmaha uu soo dhaco waxaa bannaan waxaa mashruucah in ilmahaas la mayro in lagu tukado in magac loo bixiyo in loo walqalo axkaamtii uu lahaa qofka caadiga ayuu yeelanayaa mar haddii nafta lagu afuufo in la soo rido ma banaana waa xaraam xitaa haddii hooyadii khatar ay gasho laa yajuus wa waayo waa naf iyo naf waa laba nafood waa laba nafood oo markaas siman weeye mar hadduu afartankaas saddexdaa afartanaad u dhammaystirto oo boqol iyo labaatanka uu gaaro qof caadiya xukumkiisuu yeelanayaa in la soo ridana ma banaana in si kale loo dilana ma banaano waa xaaraam ayb gabadha marka laga dhinto ciddadeeda waxaa laga dhigay afar bilood iyo toban habeen baa laga dhigay afarta bilood waa boqol iyo labaatan weeye waayo bishii waa soddon tii kalena waa soddon halkaas waa lixdan ayib iyo soddon iyo soddon waa lixdan waa boqol iyo labaatan marka waa marka lagu afuufo nafta afar bilood iyo toban habeen markuu gaaro ilmihii wuu dhaqdhaqaaqayaa waayo naf baa lagu lagu abuuray marka waxaa la ogaanaya gabadhan laga dhintay inay uur leedahay iyo inaysan lahayn markaasaa la kala ogaan karaa inta ka horeysa waxaa dhici karta inay uur leedahay oo aan la dareemin saa darteed waxaa laga dhigay gabadhaa laga dhintay in markaasi ay sugto afar bilood iyo toban habeen waa haddaysan marka horeba uur marka iyadoo xaamil ah waxa weeyaan uusan ka dhiman oo marka aan la ogeyn ayb fa yunfaku fiihi ruux ruuxda ayaa markaasi lagu afuufaya marka ruuxda lagu afuufo malag baa loo malagaasi waxaa la amrayaa afar arimood inuu qoro afar arrimood inuu qoro ayaa la amrayaa arrinta koobaad bikatbi risqihi risqigiisa inuu qoro risqigiisa inuu qoro waxa uu cuni doono laga bilaabo xilligaas ilaa uu ka dhimanayo waxa uu cuna cuni doono ayaa la odhanayaa qor ayib culimadu waxay yidhaahdeen madhab ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan risqigaas xalaalna wuu noqon karaa xaraamna wuu noqon karaa xalaalna wuu noqon karaa xaraamna wuu noqon karaa oo haddii qofku xaaraam cuno waa risqi hadduu xalaal cunona waa risqi sidaa waxaa khilaafsan muctasile nimanka loo yaqaano oo waxay leeyihiin marka uu xalaal cuno ayuun baa la odhanaya risqigii loo qoray wuu cunay laakiin haddii uu xaaraam cuno weli risqigiisii ma cunin maala ilmo markaa dhashay baa la qaatay oo la xaday qolaa iska haysatay intaas xoolo xaaraamay siinayeen waxay leeyihiin weli ninkaasi risqigii loo qoray ma helin lakiin culimadu waxay leeyihin madhab ahlusuna waljamaaca waxa la cunayo ama xalaal ha noqdo ama xaaraam ha noqdo waa risqi waxaa ka dhalanaya waa shay kale waxaa ka dhalanaya oo ka ratimaya waa baab kale laakiin risqi ma lagu sheegaya mase laguma sheegayo ahlusuna waxay leeyihiin risqi baa lagu sheegayaa laakiin muctasila ayagu waxay lehin maya weli qofkaasi xaaraamta cunaya risqigii ilaahay u qoray ma cunin ayib marka waxaa la amrayaa bikatbi risqihi risqigiisii in la qoro inuu qoro ayaa la amrayaa haddaba dad baa su-aal is weydiin karo waxay odhanayaa haddii risqigaygi uu maktuub yahay ilaahay uu qoray oo malagii uu qoray ilaahay uu amray malagiina uu qoray maxaan isu dhibayaa maxaan risqigii u raadinayaa nabigaa inoo sheegay alayhi الsalatu asalaam icmaluu fakulu muyasaru lima khuliqa lah camal fala oo shaqeeya maxaa yeeley qof kastaba wixii loo abuuray waa loo fududaynaya ma diideyso inuu ilahay risqigaagi qoray inaad raadisid adugu ma diideyso oo macna laguma leh ilah baa kuu qoray sax lakiin iska fadhi laguma laguma leh waxaa lagu le asbaabta la imow risqigu asbaab buu ku yimaadaaye asbaabtii la imow tawakulkii la imow oo ilaahay tala saaro waxaa weeyaan asbaabtii aad ku heli lahaydna la imow wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو khماaصا وتروح بضاnة haddaad ilahay tala saaran lahaydeen oo si dhaba aad ilahay u tala saaran lahaydeen wuxuu idin arزaaqi lahaa sida u arزaaqo shimbirta تغdو khimaaصا ayadoo bog laalan bay jarmaadaa subxii وataruuxu biضاana ayadoo dharagsanna way soo hoyataa marka shimbirtii meel iskama fadhida maxay samaysay risqi bay raadisay marka asbaabta qofku inuu la yimaado risqi uu ku heli lahaa ayaa la doonaya oo marka uusan ictimaadin wixii marka ilaahay uu u qoray risqigaa ilaahay uu kuu qoray ilaa aad dhamaystana dhiman maysid risqigaa ilaahay uu kuu qoray waxaa weeya ilaa aad dhamaysatana dhiman maysid xadiiskan nebigu wuxuu ohanaya calayhi الsalaatu wasalaam ina ruuxa اlqudusi nafatha fii ruuci malakuljibriil baa wuxuu ii waxyooday أنه لن تمuuتa نفس حتى تستكمiل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ملك جبريل ba وxuu ii sheegay ii waxyooday نف inaysan dhimanaynin ilaa marka ay taam yeelato ay dhamaystirato wuxuu ilahay u qoray risqigeedii ilahay u qoray iyo أjashii ay lahayd iyo waktigii ilahay ugu talagalay فاتقوا اللaهa وأجملوا في الطلب ilahay ka cabsada oo sad wax u raadinaysaan hagaajiya بمعنىa xaaraam waxaa ku raadinina waayo ilaahay waxaa agtiisa ah laguma helo macaasi laguma helo marka xadiiskan wuxuu inoo tilmaamayaa wixii ilaahay kuu qoray ilaa aad markaasi aad dhammaysato inaada dhimanaynin hadday tahay ajal iyo hadday tahay waxaa weeya risqi toona marka taaba midda koobaad weeye bikatbi risqihi risqigiis inuu qoro waxa uu quudan doono nooca uu yahay inta uu yahay dhammaan waa maktuub lakin qofka asbaabta waa laga raba inuu la yimaado wa ajalihi wuxuu kaloo qoraya ajashiisa ajashiisa inta uu noolaanayo ayaa la qoraya faإida jaءa ajaluhum laa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimuun waktigii loogu talagalay markii la gaaro saacadna dib ooma dhacayo kamana soo hormarayo waktigi ilahi ogu talagalay ayuu markaa qofkaasi ku dhimanaya ayb marka waa arinka labaado marka uu qorayo ajashii buu qoraya wa camalihi camalkiisuu qoraya camalka uu qaban doono ayib ayuu qoraya wuxuu qorayaa mashaqi ba mase waa saciid wa shaqiyun aw saciid shaqi waa la rafciyey waxaa loo soo qadarayaa mabtada loo soo qadaraya khabar buu noqonaya huwa huwa shaqiyun aw huwa saciid isagu waa shaqi ama isagu waa saciid arrinkaa inuu qoro ayaa malaga markaa la amraya ayib intaas markuu sheegay ayuu dhaartay marka fawallaahi اladii laa ilaaha hayruh waxaa la isweydiye dhaarta haddaba yaa leh in badanoo culimada ka mid waxay leeyihiin dhaartaasi cidda dhaaranaysa waa ibn mascuud marka waa mudraj baa loo yaqaanaa intaas mudraj yani hadalka nebi maxamed maha alayh الsalatu salaam wاlmudrajaatu fi اlxadiiثi ma atat min bacdi alfaadi الruwaad tasalat mudraj waxaa loo yaqaanaa hadalkii nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam in cid kale hadal ay leeda lasoo dhexgeliyo kaasaa mudraj loo yaqaanaa ayib marka intaas waa mudrajo waxaa iskale cabdullahi ibn mascuud baa leh fawallaahi aladii laa ilaaha hayruhu intaa isagaa leh waa qowl culamo badanna saas way mareen qaar waxayba sii raacinayaan laga bilaabo fawallaahi aladii laa ilaaha hayruhu ilaa inta ka dambaysa aakhiru xadiid waa hadalka mascuud weeyaan hadalkii ibn mascuud qaarna waxay ku koobayaan intaa dhaartay ku koobayaan intaa dhaarta ayay ku koobayaan culimada qaar diidayna way jiraan ohanaya hadalka nebi maxamed alayh الsalatu asalaam oo ibn cuthaymiin uu ka mid yahay oo wuxuu leeyahay hadalku hadduu ixtimaalo ma mudraj baa oo ma cid kalaa leh mase nebigaa leh haddii la isku qabto asalku waxaa way inu yahy hadalka nebi maxamed alayh الsalatu asalaam marka waa laba qowl bay culimadu ka leeyihiin inkastoo culimo fara badan ay tilmaamayaan inuu yahay hadalkii ibn mascuud dhaartaasi marka ibn mascuud waa dhaartay wuxuu ku dhaartay yani allah allahaasoo markaa mid xaq lagu caabudo uusan jirin asaga mooyaane wuxuu ku dhaartay ina axadakum layacmalu bicamali ahli اjanna midkiin ama qof idinka idinka mid ah camal wuxuu qabanayaa camalkii ahlu jannaha ayuu qabanayaa yani wixii janno lagu mutaysan jiray alacmaal saalixa ayuu la imaanaya alacmaal saalixa ayuu la imaanaya ayb xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa isagii iyo jannadii yani qadarka udhexeeya u yahay qadar dhudhun bimacnaa waxaa oga dhima inuu dhinto bes لم يبقى له إلا أن تقبض ruuxhu bas yaعni wuxuu taagan yahay geeridii ayuu markaasi u dhow yahay asagii iyo jannadii waxaa kale inuu dhinto bas faqaط halkaa markuu marayo ayaa fayasbiqu عalayhi الkitaab waxa u hormaraya kitaabkii wixii loox maxfuudka ugu qornaa ayaa markaasi u soo hormaraya oo markaasaa loo keenaya ayib marka jannadii markay u jirto in dhudhun qadarkiisoo kale macnaa inta uu ka dhimanaya ayaa ayaa u dhiman bas halkaa markuu marayo ayaa kitaabkii loo qoray loox maxfuudka ugu qornaa ayaa markaa usoo hormaraya usoo degdegaya markaasaa wuxuu camal falaya fayacmalu bicamali ahli الnaar ahlunaar camalkoodii ayuu ayuu markaa samaynaya fayadkuluhaa kadibna waa naartuu gelaya oo wuxuu la imaanaya wuxuu naarta ku geli lahaa ayuu la imaanaya kadibna naartii ayuu markaasa u gelaya ayib wuxuu kaloo sheegay waina axadakum layacmalu bicamali ahli naar qofkii wuxuu samaynayaa camalkii ahlunaarka kaa hor marka intaanan ka bixin yacni qofkii camal wanaagsan buu ku jiray markii geeridii kusoo dhowaatay ayuu isbedelay waxay isweydiiyeen culimmadu qaarkood sababtu maxay tahay xadiidkani cidda uu ku saabsan yahay ama cidda uu ka hadlayo waa man hum culamada qaar waxay yidhahdeen dadka uu ka hadlaya xadiidkani waa munaafiqiinta almunaafiquun ayuu ku saabsan yahay xadiidkan waxaana arrinkaa caddaynaya xadiid kale oo markaasi fii saxiix bukhaari ku sugan kadalika fii saxiix muslim waxaa la socotaa waina axadakum layacmalu bicamali ahli اjanna fima yabdu linnaas qofkiin wuxuu qabanayaa camalkii ahlu jannaha laakiin waa say dadku la tahay wey waa daahirka lakiin qalbi kama aaminsana yusalii kama yusali الnaas wayasuum kama yasuumuun wayatasadaq kama yatasadaquun waa daahirka fima yabdu linnaas lakiin baطinka maya wa min الnaasi man yaquulu aamana biاllahi wa biاlyowm اlaakhiri wama hum bimuminiin qalbi kama aaminsana idan xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay almunaafiquun lanna munaafiq muxuu yahay waa man yuhiru alislaam wa yubطin esh alkufr waa qof muujisanaya gaalnimo yani waxa weeya muujisanaya islaamnimo qalbigana ku haysta waxa weeyaan gaalnimo ku haysta marka xadiidkan munaafiqiintii ayuu ka hadlayaa waa wej wej labaad culimadu waxay yidhahdeen maya wuxuu ka hadlayaa dad muslimiin oo mu'miniin ah laakiin khaatim xumo ku dhinta waayo nebigu wuxuu inoo sheegay alayhi الsalaatu asalaam alacmaalu biاlkhawatiim inama alacmaalu biاlkhawatiim camalku waa khaatimada xaggan baa laga eegaa bes qof meeshuu ku intihooda arrinkiisu ayuun baa laga eegaa haddii khaatimadaa khayr loogu khatimo waa min ahli اjanna haddii xumaan loogu khatimana waa min ahli الnaar mithaal ninkii dilay boqolka nin boqolka qof dilay oo kadibna la tashaday ninkii caalimka ahaa wuxuu kula teliyey wuxuu kula teliyey inuu meesha isaga tago oo meel heblo uu tago toobaddu inay u furan tahayna uu sheegay meeshii buu ka tegey isagoo meel laxa sii maraya ayay nafti qabatay de boqol qof buu dilay meeshii buu ka tegey isagoo meel laxa sii maraya bay naftii qabatay oo geerida kusoo xaadirtay malaa'igtii waxaa isugu timid malaa'ikatu alcadaab iyo malaa'ikatu alraxma isugu timid kuwii cadaabka waxay yidhahdeen ninkani weligii khayrba ma samaynba kuwii raxmadan waxay yidhahdeen ninkani muqbil cala alkhayr buu hadda ahaa malag baa loo soo diray ayagoo ishaya waxaad u garsoor baa l waxaad u garsoortaa meeshii uu ka yimid iyo meeshuu u socday balqiyaasa midda u dhowaado ayaa la siinayaa meeshuu ka yimid waa meeshii xumayd meeshiina u socdayna waa meeshii ficnayd marka mid u dhawaadaa la eegaya waa la qiyaasay hal taako ayaa wuxuu u dhowaaday meeshii u socday khalaas waxaa qaadatay malaa'ikatu alraxma ayaa qaadatay marka ninkaa khayr baa loogu khatima wanaag baa loogu khatimay ninkaas min ahli jana ka mid noqday marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa camalka waxaa laga eegaya khaatimadaa laga eegaya marka xadiisku wuxuu ku saabsan yahay dad markaasi ahlu janna dad muslimiin ahaa laakiin xumaan loogu khatimay saa dartee selef waxaa laga soo noqliy inay yidhahdeen quluubu اlabraari mucallaqatu biاlkhawaatiim dadka abraarta ah oo samafalayaasha ah qalbigoodu wuxuu ku xiran yahay oo habeenii maalin uu ka fakeraya talo maxaa lagugu khatimi doonaa taasay ka warwarayaan ayib wquluub اmuqarabiina mucalaqaة bsawaabiq yaquuluuna maada sabaqa lana kuwa loo yaqaano muqarabiintana waxay ka fakerayaan habeen iyo maalin talow maxaa lagu qoray wax ilaahay kuu qoray looxmaxfuudka muxuu ahaa lanna wixii loo qoray inbuu ku dhamaan doonaa soo maa wixii loo qoray inbuu ku dhamaan doonaa marka waa arrin ay tahay qof markaasi inuu ka fakero ayib waina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar yani qofkii wuxuu samaynayaa camal ahli naar xatىa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa markaa asagii iyo uusan udhaxaynin baynaha ay bayna الnaar ilaa diraac ay qadru diraac inuu dhinto ayuun baa ka dhiman fayasbiqu calayhi اkitaab kitaabkiisii loo qoray loox maxfuudka ugu qornaa ayaa usoo hormaraya fayacmalu bicamali ahli اjanna kaasa wuxuu camal falayaa camalkii ahlu jannaha fayadkhuluhaa markaasuu gelayaa oo min ahli janna ayuu markaa ka mid noqonaya marka waa sidaas marka uu tilmaamaya xadiidku inuu qofku ka fakero in badan khaatimadiisa maxaa loogu khatimi doonaa inuu ka fakero wuxuu oranayaa cabdullaahi ibn abi mulayka oo ka mida taabiciintii wuxuu oranayaa waxaan la kulmay soddon ka mida saxaabadii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam soddon saxaabi baan la kulmay soddonkaasi kulluhum yakhaafu calىa nafsihi annifaaq kulluhum yakhaafu الnifaaq calىa nafsihi soddonkaas saxaabi nin kastaba nifaaq buu nafsi oga oga cabsanaya munaafiqnimo hadda waa saxaabadii hadda ayagoo adduunka jooga waxaa ilaahay ugu bishaaray janno wasaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina tabacuuhum bإxsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaati tajri min taxtiha anhaar taxtiha lanhaar ayagoo nool baa janno loogu bishaaray haddana wuxuu soddon ka mid ah ayaan la kulmay soddonkaasi mid kastaba yakhaafu nifaaq calaa nafsihi inuu munaafiq yahay ayuu markaa nafti oga cabsanaya marka arrinkaas waxyaalaha qofka inuu ka badbaado ka caawin kara waxaa ka mid a qof ilahi inuu baryo yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik waa ducadii nebi maxamed alayhi salatu asalaam allaha quluubta gedgediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diinta lanna qalbigu waa isrogaya isagoo hadda khayr iyo wanaag hayey ayaa wax yar kadib isbedelaya waay xadiid kale wuxuu sheegayaa ina quluuba bani aadam bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa quluubta bani aadamku laba faroodoo ilahay uu leeyahay yani waxa wey kayfiyada anu garan mayno lakiin nabigaa inoo shega alayh salatu salaam laba faroodoo ilahay uu leeyahay bay ku dhex jiraan ilah baa marka rogrogaya hadduu doono ilahay waa toosinaya hadduu doonana xaqi buu garab marinaya marka qofku inuu baryada badiyo yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik nebigu aad buu u badin jiray ducadaas allaha quluubta gedgediyow qalbigayga ku sug diintaada inuu ducadaas aad iyo aad qofku u badiyo ayib hadduu ilahay qalbigaaga ka arko daacadnimo ilahay xaqu kugu sugayaa laakiin hadduu ilahay qalbigaaga ka arko xumaan iyo xumaan jacayl ilahay qalbigaaga waa garab marinaya falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay xaqi garab mareen ayuu ilaahna garab mariyey marka yani khaatimxumadu waxa aad wuxuu weeyaan qofku taas haddii loogu khatimana waa meeshii ugu dambeysay oo markaasi noolal noloshiisi waxay ku dhamaatay xumaan ayay ku dhamaatay waxaa ka mid ah hadalladii cumar bn khadaab radi allahu canhu inuu ohan jiray allahuma in kunta katabtanii shaqiya faktub lii saciida ilahu haddaad ii qortay inaan shaqi ahay ilahu saciid ii qor ilahu saciid ii qor haddaad shaqi ii qortay marka arrinka qadarku waa arrin muhiima in la ogaado bal qawaacid ku saabsan qadarkaas ayaan tilmaamaynaa qaacida kood waxay tahay oo qadar ku saabsan inaadan ooga tegin camalka aad samaynaysid wixii la ii qadaray anu waxaan ku kaaftamaya wixii la ii qadaray bas inaadan oran yani waxaa tahay waa qoran yahay sax haddana inaadan camalka ooga tegin inaad camal samayso wixii lagu qoray icmaluu fakulun muyasarun lima qad khuliqa lah camal fala qof kasta waxaa loo sahlayaa w ilahay wixii loo abuuray haddii naar lagu abuuray camalkii naarta lagu fududaynaya haddii janno lagu abuurayna camalkii jannada lagu fududaynaya marka ha ku kahaftoomino camal hooga tegin ha oran anigu haddii janno la ii qoray soo kolley heli mayo waan iska daynaya isdhibi maya haddii naar la ii qoray soo kolley naar geli mayo waxba samayn may saa ha oran laa tatruk اlcamala liajli qadar hooga tegin way nebigaa inuu odhanaya calayhi الsalatu salaam icmaluu fakulu muyasaru lima khuliqa lah camal fala oo dadaala qof kastaba wixii loogu loo abuuray ayaa loo fudaynaya haddaad arkayso in camalkii naarta aad ku socoto kuu fudud yahay isdaba qaba markaas oo ilaahay bari cumar muxuu leeyahay allahuma in kunta katabta lii shaqiya faktub li esh saciida nebiguna wuxuu yihi alayhi الsalatu salaam laa yaruddu اlqada ila ducaa qadaaga iyo qadarka ilahay wuxuu qoray waxaa ka hortaga ducada marka inaad ducada badisid haddaad aragto in camalkii sharta lagu fududaynayo oo albaabadiisa ay ku fudud yihiin haddaad xumaan doonto markiiba waa ku fudud yihin haddaad khayr doontona albaabadiisii waa kaasoo xiran yihiin waa khatiir waa calaamad xun baa kaa muuqata inaas daba qabato oo ducada badiso ayib taa marka waa qaacida koobaad weeye ha oga tegin ha oran wixii la ii qoray baan ku haftoomayaa bas ma ogid mar haddii lagaa qariyey camal fal marka qaacida labaad waxay tahay qadarka looma xujaysto waxyaalaha xumaanta ah xumaan baad samaysay been baad sheegtay yani qofka cid buu dilay xooluu dhacay ha oran ilah baa qadaray ilaahay hadduusan qadarin ana xoolahan dhaco maan dhacin ha oran maxaa yeeley qadar looma deliishado ceebta ceeb adugu aad samaysay looma deliishado qadarka waxaa loo deliishadaa masaa'ibta dhib markuu kugu dhaco ayaa loo deliishadaa saa dartee nebig wuxuuna yidhi calayhi الsalaatu wasalaam qofkiina haddii uu la kulmo wax uu dhibsanayo ha yidhaahdo yuusan oran low anii facaltu kada lakaana kada haddaan saa iyo ilaa saasaa dhacay ha oran wixii kugu dhacaa laakiin qul qadara allahu maa shaءa facal ilaah baa ii qadaray ilaahna wuxuu doonuu sameeyaa marka qadarka u deliishado dhibka kugu dhacaa qadarka u deliisho sax ilah baa ii qadaray dheh faqri baa kugu dhacay xanuun baa kugu dhacay ayib wax kalaa kugu dhacay u deliisho qadarka ilah baa ii qadaray dheh qadar allahu maa shaa facal ilah baa ii qadaray laakiin ceeb adugu aad samaysay xoolaad dhacday been baad sheegtay waxbaad dishay ceeb baad samaysay horanta ilah baa sii qadaray arrinkan saa oran looma deliishado haddaba ishkaal baa la soo aroorin karaa ishkaalkaasina wuxuu yahay xadiidka hadda aan tilmaamaynay nabiyullaahi aadam iyo muuse markay hadalku dhex maray nabiyullaahi muuse wuxuu ku canaantay nabiyullaahi aadam wuxuu ku canaantay anta anta aadam abulbashar khalaqaka allahu biyadih wa adkhalaka jannatahu khayabtana wa akhrajtana min aljanna wuxuu ku canaantay adigu waxaa tahay basharka iyo bini aadamka aabbihii waa adiga kow ilaahay gacantiisu kugu abuuray jannaduu ku geeyey waadna hoojiso jannada naga soo saartay adaa naga soo saara ayb nabiy aadam wuxuu ugu jawaabay ataluumunii calىa amrin qad qadarahu اllahu calaya ma waxaad igu canaananaysaa wuxuu ilaahay ii qadaray oo waxaas muxuu ahaa geedkii loo diiday inuu cuno ayuu ku dhacay kaasuu cunay markaasaa laga soo saaray jannadii marka arrin ku dhacay muxuu ahaa nabiy lahi muuse nabiy laahi aadam muxuu ahaa arrin cisyaan sooma hayn cisyaan buu ku dhacay haddana markay doodeen muuse iyo iyo markaasi aadam wuxuu u xujaystay qadarkii ilah baa ii qadaray inaan ku dhaco oo geedka ilah baa ii qadaray anigu waxay kaga jawaabeen markan uu xujaysanayo nabiyullaahi aadam uu deliishanayo yani arrinkaasi waa maruu ka toobad keenay marka wuxuu ka dhigaya masiibo igu dhacday bay ahayd masaa'ibtuna waa bannaanta in loo deliishado sooma way bannaanta dembi haddaad ku dhacdo ood ka toobad keento haddii lagugu canaanto waad odhan kartaa haa ilah baa ii qadaray inaan ku dhaco lakiin waa mata waa bacda atawba laakiin adoo sameeyey waan ka toobadkeenin marka lagu canaanto dee ilah baa ii qadar ha oran laakiin bacda atawba yajuuz ayib marka hadalkaa markuu ku yihi xaja aadama muusa nabiy llaahi muuse aadam garti uu ka helay aadam baa garti ka helay taasina marka waa qodob laba qaacido labaad oo ah inaan ceebaha loo deliishan qadarka qaacida saddexaad waxay tahay inaan sharciga looga hortegin qadarka ayib tii horay markaa u dhowdahay oo shay xaaraama haddi aad samayso haran ilah baa qadaray ayib gaaladii markii la weydiiyey maxaa shirki u samaynaysaan maxay yidhaahdeen low shaaa allaahu ma ashrakna ilah baa doonay shirkigan hadduuse ilaahay dooneen annagu shirki maana sameeyeen laakiin arrinka ilah baa nala doonay faashrakna billaah ilah baan shirki u samaynay soo waadix maaha marka sharciga in looga hortago oo lagu buriyo waana arin in badan dhaco weeyaan qofku xumaan buu samaynayaa markaase wuxuu kaga hortegayaa wuxuu ilaahay qadaray ayuu kaga hortegaya sharcigii nimanka gaalada ah shirkiga ku dhaceen marka wax mooga taray marka markay yidhaahdeen low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabbaa'una annaga iyo aabbayaashayda midna shirki may sameeyeen hadduuse ilahay arrinkaa qadarin waxbuu taray waxbama tarin waxbama tarin marka wixii waxaa weeyaan wixii qadar ah waxay kugu dhaca masaa'ib waa loo deliishan karaa laakiin wixii macaa'iba markaasi looma deliishan karo almuhim xadiidku waa xadiid cadiim ah waana xadiid qiimo badan waxay tahay inuu qofku khaatimada aad marka oga fekero oo in badan markaasi uu isweydiiyo talow maxaa lagugu khatimi doonaa taasaa u baahan inuu qofku in badan ka fekero caaisha radi allahu canha ayaa waxay weydiisay aayaddan والذiina يuؤtuuna ma aatw وquluubهm wajlah kuwa siinaya waxa weeyaan waxa ay siinayaan oy bixinayaan waxbay bixinayaan marka ay bixinayaan waquluubahum wajla iyagoo naxsan oo murugeysan ayay wax bixinayaan kuwa aayadda ay sheegayso waa kuwee nabigay weydiisay alayh الsalatu salaam ma kuwa khamriga cabaa ma kuwa dadka xadaa ma tuugtaa kuwa haddana wax bixinaya haddana cabsanaya man hum ya rasuul الlah nabigu wuxuu ugu jawaabay laa ya bnata صidiiq laa ya binta صidiiq walaakinahum aladiina yasuumuun wayusaluun wayataصadaquun waa kuwa markaasi soomaya oo salaada tukanaya oo sadaqada bixinaya wahum yakhaafuuna anlaa taqbala minhum oo haddana ka cabsan inaan laga aqbalin ulaaئika yusaaricuuna fi اlkhayraati wahum laha saabiquun marka taasaa mudan inuu qof ka fekero in badan oo marka sida saxaabaduba ay oga cabsanayaan inay munaafiqnimo ku dhintaan waxaa weya inuu qofku ka cabsado ayay tahay maxaa yeeley waxyaalaha qofka qalbigiisa bedeli karaa way badan yihiin yani sawaarif asawaarif can alxaq waxyaalaha qofka xaqa garab mariya way fara badan yihiin waxaa ka mid a saaxiibka xun baa ka mid a inuu qof saaxiib xun yeesho waa waxyaalaha qofka xaqa garab mariya waana waxyaalaha aakharo markaasi ilahi unaga warramay dadka qaarkood inay markaasi ay oran doonaan xaqii waxaana garab mariyey dadkaas ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الا مxaan hebel saxiib oga dhigtay لaqad aضلنيi عan الذikri baعda id jaaءnii xaqii buu i garab mariyey xilligaasna calacl wax ma tarayo maantu wax taraya inuu qof kastaba qabto oo markaasi khaatimadan uu cabsado ilaa huna والlah أعلم